tadkuru ljannata wannaara falaa tabki jannada iyo naarta ayaad xustaa amaba se aada xusuusataa markaasaan adooyahayn wa tabkii min haada qabriga markaad dul istaagtidna oohin baa ku qabanaysa ilaa garkaaga ilma aad ku qoysid faqaala ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ina alqabra awalu manaazili alaakhira waxaan la ooyaa buuri cuhmaan ibnu cafaan rasuulka ilaahay waxa uu yidhi qabrigu manaasisha iyo guryaha aakhiro waa ka u horeeya qofku adduunyadan marka uu ka tago ruuxdiisu jasadkiisa ay ka faaruqdo guriga u horeeya ee uu degaya waa qabriga fain najaa minhu saaxibuhu famaa bacdahu aysaru minhu haddii qofku qabriga uu ku badbaado qabriga inta ka dambaysana waa kasii fududahay inta qabriga ka dambaysa oo uu ka mid yahay maxsharka soo ururinta dadka lasoo ururin doono iyo wuquufka dadku ay istaagi doonaan garoomada qiyaame iyadoo qoraxda lagu soo dhaweeyey wain lam yanju minhu famaa bacdahu ashaddu minhu haddaanu qofku qabriga ku badbaadin qabriga mawaaqifta iyo manaasisha aakhire ka dambaysa ayaa kasii adeeg iyo dhibaato badan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasaa iga ohinaysa buu leeyahay cuhmaan ibnu cafaan qaala wasamictu rasuula allahi yaquul ma ra'aytu mandaran qatu ilaa walqabru asbacu minhu waxaa kalaan maqlay bu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo le maan arag wax la eego oo ka dhibaatiya argagax badan qabriga rawahu tirmidi wabnu maaja bisanadin xasan waxaa walaalayaal xadiidkaasuu ina tusinayaa qabrigu inuu yahay halka ay ka bilaabanto qofka shaqaawadiisa ama sacaadadiisu oo qofka qabriga ku badbaada ee naciim ku helaa inta dambena uu badbaadi doono qofka qabriga lagu cadaabo ee halkaasi khasaarihiisu uu ka bilaabmaana inta dambena khasaarihiisu inuu isbaa noqon doono ibni aadamku wuxuu leeyahay walaalayaa laba guri guri waxa uu ku leeyahay dhulka dushiisa gurina waxa uu ku leeyahay dhulka hoostiisa in badan oo kamid a ibni aadamku gurigii dhulka dushiisa ay ku lahaayeen way qurxiyeen oo way dhaldhalaaliyeen gurigii dhulka hoostiisa ay ku lahaayeenna waa ay kharibeen oo way fool xumeeyeen haddii lagu yidhaahdo ka waran gurigan aada qurxisay ee aada dhalaalisay muddo intee leeg baad deganaanaysaa ibni aadamka se jawaabtiisu waxay noqonaysaa garan maayo haddii la yidhaahdo ka waran guryaha aakhiroo qabrigu u horeeyo oo aada kharibtay oo aanad qurxisan oonad hagaajisan intee in leg ayaad joogaysaa jawaabtiisu waxay noqonaysaa fiihi maqaami halkaasi waa halkaan u socdo ee aan degaayo oo qabriga qofku markuu ka baxo guriga dambe oo guriga aakhiro ah waa ka meel la-aanu u dhaaf ahayn taasi waxa ay tusinaysaa amaba se calaamad iyo daliil ay u tahay ibni aadamka xaqiiqada noocaasiyo garanaya og ee haddana sidaa samaynaya inuu yahay mid ubala u badheedhay halaag iyo in naftiisa khayrkii wanaagga uu seejiyo ibni aadamka walaalayaal waxaa soo mari doona laba maalmood iyo laba habeen oo la yaab badan dhibkooduna uu badan yahay labadaa maalmood iyo labadaa habeen oo kale khalaa'iqdu may maqal wuxuu leeyahay xasanu lbasri raximahu llah yawmaani walaylataani lam tasmaci alkhalaa'iqu bimithlihina qatu laba maalmood iyo laba habeen iyagoo kale khalqigu may maqal buu yidhi habeenka koowaad waa laylatan tabitu maca ahli lqubuur lam tabit laylatan qablaha waa habeenka u horeeya ee qofku xabaasha uu hoyan doono ee uu dhex geli doono dadkaasi ahlulqubuurka ah waa habeen dhibkiisu uu badan yahay oo in laga baqda ay tahay loo diyaar garoobo oo lagu xisaabtamo habeenka labaadna waa laylatan sabiixatuhaa yawma alqiyaama waa habeenka subaxnimadiisu ay tahay maalinta qiyaame isaguna waa habeen aan isagoo kale la maqal labada maalmood ee iyagoo kale aan la maqal waa yawma yaatiika albashiiru min allah ima ila aljannati wa ima ila annaar waa maalinta uu ku iman doono ka warka rabbi tabaaraka wa tacaala ka sidaa isagoo janno kuugu bushaaraynaya amaba naar kuugu bushaaraynaya waa maalinta ay kala caddaan doonto addoonku inuu ka mid yahay kuwa ilaahay khayr iyo wanaag iyo naciimuu la doonay iyo kuwa ilaahay khasaare iyo halaaguu la doonay maalinta labaad waa yawmun tucطaa kitaabuk ima biyamiinika wa ima bishimaalik waa maalinta lagu dhiibi doono waraaqihii iyo kitaabkii camalkii adduunyada aad ku samaysay uu kuugu qoraa kaasi oo aanad garanahayn ma midigtaa lagaaga dhiibi doonaa mise bidixda oo haddii midigta lagaaga dhiibo aad ku farxi doonto calaamadna ay unoqon doonto inuu ilaahay ku naxariistay haddii bidixda lagaaga dhiibana aad ka murugoon doontid ood ka calaacali doontid oo aad odhan doontid maa agnaa canii maaliya halaka canii sulطaaniya xoolihii maxay iga tareen xukunkiisa maxaa u iga taray waa calaacalaan qofka waxba u qabanahayn labadaasi habeen iyo labadaa maalmoodba waa kuwa ibni aadamka sugaaya habeenkan aynu ka hadlayno oo ah habeenka u horeeyo qofku qabriga u hoyanayo waa mid ay tahay in loo diyaar garoobo sida rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inagula taliyey wuxuu leeyahy baraa ibnu caazib radia allahu canhu bayna naxnu maca rasuuli illah id basura bijamaaca annagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la soconna ayaa rasuulku wuxuu arkay dad koox oo meel ku urursan faqaala calaa ma ijtamaca haaulaa wuxuuhi rasuulku kuwaasi maxay ku urureen qiila calaa qabrin yaxsiruuna waxaa rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam qabri ay qodayaan bay ku urureen qaala fafazica rasuulu llah fabaddaa bayna yaday asxaabihi musrica rasuulka calayhi salaatu wasalaam argagax iyo baqa fara badan baa ka muuqday rasuulku waa uu degdegay waa uu orday saxaabada hortoodii xataa intahaa ila alqabri fajattaa calayh ilaa qabrigii uu yimi oo jilbaha uu dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala fastaqbaltuhu bayna yadayhi liandura maa yasnac rasuulkaan xagga hore ka maray buu leeyahay si aan u eego bal waxa uu samaynayo fabakaa xataa ballat saraa min dumuucihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ooyey ilaa ilmadiisii ciidda ay qoysay calayhi salaatu wasalaam uma aqbala calayna faqaala ay ikhwaani limitli hada alyawm faaciddu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inta saxaabada uu ku soo jeestay baa wuxuu yidhi walaalahayow maalintan oo kale u diyaar garooba sahay u qaata waa mid idin sugaysa shaki la-aan oo qof waloo idinka midii uu la kulmi doono waayo walaalayaal qabrigu waa sanduuqii camalkeenna laynagu ururinayey waa guriga qofku uu dhisanayo maalmaha adduunyada uu joogo guriga uu dhisay ayuunbuu degayaa qofkuna xabaaluhu walaalayaal dusha marka laga eego way siman yihiin waa xabaalaha cascase boodhka iyo ciidda weyn haddii dad waaweyne ay ku jiraan iyo hadday kuwa yaryari ku jiraan xabaalaha aqniyada iyo kuwa fuqarada kuwii dadka dhexdooda sharafku lahaa iyo kuwii la xaqiri jiray dhammaantoodba xabaalahoodu dusha waa ka siman yihiin hase ahaatee xaqiiqadu waxa ay tahay haddii daaha laynooga qaadi lahaa oo layna tusin lahaa xabaalaha xaggooda hoose waxaa ka socda waxaynu arki lahayn kala duwan kala duwanaansho la yaab leh waxaynu arki lahayn wax ina cajabgeliya fa haaulaai lahum tuuba wa xusnu ma'aab qaarkood waxay ku sugan yihiin wanaag meel fiican bay u noqdeen guri wanaagsan oo ay dhisteenna way degeen wa ulaa'ika fii aswa'i xaalatin wa ashaddi cadaab kuwo kalena xaalad la maro tawxun bay ku sugan yihiin cadaabna ka u daran baa xabaashaa hoosteeda ku haysta waxaa xaqiiqa walaalayaal innagaa xabaalaha dusha ka eegaynaa inaynu ka daba tegi doono walixda alxaalatayni mustaxiquun labadaa xaaladood ee dadka xabaalaha ku jira ay la kulmeen inaynu midkeed mutaysanayno waa shaki la-aan inaynu markaa ta fiican u diyaar garownaynu u sahay qaadano ayaa waajib inagu ah yaanu ina dagin walaalayaal xabaalahan dusha isaga eeg ee dusha ka xasiloon ee dhaqdhaqaaq aan lahayn sawd iyo qaylana aynaan ka maqlahayn qaala ibnu samaak laa yaquranaka sukuutu hadihi alqubuur yaanu ku dagin buu yihi xabaalahan aamuskooda fama aktara almaqmuumiina fiiha in badan oo ku jirtaa waa ay ku cadaaban yihiin waanay ku dhibaataysan yihiin walaa yaquranaka istiwaa'uha yaanu ku dagin inay dusha xabaaluhu isaga eeg yihiin famaa ashadda tafaawutahum kala tagnaanshahood iyo kala duwanaanshahoodu xagga hoose haddii loo dhaadhaco aada iyo aad buu ukala duwan yahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inooga warramay xabaaluhu xagga qaala rasuulu llahi alayhi ataahu malakaani aswadaani azraqaan marka qofka la aaso oo dadkii aasaya ay ka duldhaqaaqaan waxa u yimaada buu leeyahy nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u yimaada waa aswadaan waa madowyin xagga midabka waa azraqaan indhahooduna waa buluug waa midab aada looga argagaxo yuqaalu liaxadihima almunkar walaakar annakiir waxaa midkood la yidhaahdaa munkarka kalena nakiir fayaqulaani ma kunta taqulu fi hada arajul qofkii xabaasha ku jiray baa lasoo fadhiisinayaa inta ruuxdii lagu soo celiyo markaasaa waxay leeyihiin maxaad ka odhan jirtay ninkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay ujeedaan fayaqulu ma kana yaquul adduunyada maalmihii uu joogo wixii uu odhan jiray iyo wixii mawqifkiisu uu ahaa ayumu maalintaasi ku hadlayaa mana bedeli karo wuxuu odhanayaa mid huwa cabdullahi warasuuluh ashhadu an laa ilaha ila allah wa ana muxammadan cabduhu warasuuluh wuxuu odhanayaa waa addoonkii ilaahay waa rasuulkii ilaahay waxaan diraya ilaah xaq lagu caabudo inaanu jirin ilaahay mooyaane iyo muxamed inuu yahay addoonkii ilaahay oo rasuulkii ilaahay ah fayaqulaani qad kunaa naclamu anaka taqulu hada waxa odhanaya waanu ogey inaad sidaasi odhan jirtay uma yuftaxu lahu fii qabrihi sabcuuna diraacan fi sabciin qabrigiisaa loo ballaarinayaa buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam imtixaankii markuu ku guulaystay toddobaatan dhudhun oo dhinac walba uma yunawaru lahu fiihi waa loo nuurinayaa qabriga uma yuqaalu lahu nam waxaa la odhanayaa iska seexo fayaqulu arjicu ilaa ahlii fafa ukbiruhum dadkaygi iyo ehelkaygii dib aan ugu noqdo oo aan u warramo waxaanaan la kulmay e idaaya buu odhanaya fayaqulaani nam ka nawmati alcaruus aladi laa yuuqiduhu ilaa axabu ahliihi ilay waxay odhanayaan seexo hurdada uu seexdo qofka caruuska ahi kaasi oo aanu toosin ehelkiisa ka u jecel yahay mooyaane qof kale xataa yabcathu llahu min madjicihi dalik wanaagga iyo khayrka iyo naciimkaasuu ku jiraya ilaa ilaahay tabaaraka watacaala uu soo saaraya yawma alqiyaama wain kaana munaafiqan hadduu yahay mid munaafiqa qaal samictu nnaasa yaquluuna faqultu mitlahu la adri marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay weydiiyaan wuxuu odhanayaa waxaan maqlay dadka oo hadal la-ana waan raaciyey un garan maayo fayaqulaani qad kunaa naclamu anaka taqulu dalik waxay odhanaya waanu ogeyn inaad sidaasi aada odhan jirtay fayuqaalu lilardi iltaymii calayhi fataltaymu calay fatakhtalifu adlaacu falaa yazaalu fiiha mucadaba xataa yabcathu llahu min madjicihi dalik rawahu tirmidi bisanadin xasan wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhulkii bay la hadlayaan labadaa malag dhul ay isku soo dhawow bay odhanayaan markaasaa dhulkii isku soo dhawaanaya qabriga labadiisa dhinac baa isqabsanaya ilaa feedhihiisu ay isweydaartaan wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam xabaashaa iyo qabrigaasuu ku jiraya isaga oo ku cadaaban ilaa yawma alqiyaama ilaahay tabaaraka watacaala halkaa uu ka soo saarayo xaalka caynkaas iyo walaalayaal addoon walba marka naftu ay ka baxdo ayaa u muuqanaya waxaa qabriga ku sugaya wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam idaa wudicat iljanaaza faxtamalaha arijaalu calaa acnaaqihim janaasada marka la maydho ee kafanta la geliyo la diyaargareeyo ee naxashka la saaro oo raggu ay garbaha ku qaadaan fain kaanat saalixatan qaalat qadimuunii qadimuunii haddii ay janaasadaasi tahay mid wanaagsan waxa ay tidhaahdaa hore iwada hore iwada qabriga ii dedejiya geynta aad igeynaysaan waayo waxa ilaahay uu tusiyo o u muuqatay in qabriga naciim uu ku sugaayo nicma min allahi tabaaraka wa tacaala wain kaanat hayra saalixa qaalat yaa waylaha ayna yadhabuuna biha wuxuu leehay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddaanay hagaagsanayn oo ahayd naf gaalowday ama munaafiqada ama ilaahay caasiday oo mujrimada waxay tidhaahdaa la hoogeedaay xaggee bay geynayaan cadaabka maxay kaga sii wadaan miyay iska daayaan banaankanna ha iska taalle yasmacu sawtaha sawtahaa kullu shay ila alinsan walaw samicahaa lafaiq rawahu lbukhaari wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam codkeeda shay waliba waa maqlaya iyo dhawaaqa caynkaasiya oo u dhowi ilaa insaanka mooyaane insaanku haddii uu maqli lahaa waa uu suuxi lahaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam suuxd inuu la dhinto ilaahay baa inooga naxariistay subxaana watacaala inuu ina maqashiiyo codka iyo dhawaaqa ka baxaya janaasadaasi aynu sidnay aynu hareera taaganahay bal wuxuu ka warramay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam addoonka marka qabrigiisa la dhigo in meeshii jannada ama naarta uu ku lahaa gelinka hor iyo gelinka dambeba la tusiyo oo la yidhaahdo halkaasina way ku sugaysaa haddii naciim uu ku jiro waxaa la leeyahay naciimkaa kasii weynina waa kuu diyaar haddii qabriga uu ku cadaaban yahayna waxaa la leeyahay cadaabkan mid ka daran baa ku sugaaya wuxuu ihi cabdillaahi bnu cumar radia allahu canhu qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina axadakum idaa maa curiba calayhi maqcaduhu bilghadaati waalcashiy midkiin marka uu dhinto halkii uu geli lahaa baa loo bandhigaa gelinka hor iyo gelinka dambe in kana min ahli ljannati famin ahli ljanna wain kana min ahli nnaari famin ahli nnaar fayuqaalu waxaa la yidhaahdaa hada maqcaduka xataa yabcatuka allahu yawma alqiyaama halkaasi ayaad gelaysaa baa la leeyahy naarta ama jannadaa sidaasaa gelin hor iyo gelin dambeba loo tusinaya ilaa ilaahay uu soo saarayo yawma alqiyaama bukhaari iyo muslimba xadiidka waa wariyeen si cadaabkiisu usii daraado oo murugo daran u arko ayaa naartii la tusaya kii qabriga lagu cadaabayay ka kalena si naciimkani ugu dhadhamo oo qalbigiisu u xasilo oo u raaxaysto u warwar beelo ayaa jannada diyaarka waa la sugaya ilaahay naga dhiga kuwa jannada la tusiyo gelinka hor iyo gelinka dambe ilahay baynu naarta ka magan gelaynaa bahaa-inta iyo mayeedhaanku walaalayaal way maqlayaan codka iyo dhawaaq iyo qaylada ka baxaysa dadka xabaalaha lagu cadaabayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam kaana fii yawmin min alayaam calaa baklatin lahu waxa uu saaraa baqal uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam faxaadat bihi fakaadat tulqii baqashii ayaa biday oo waddadii ka carartay ilaa ay ku dhawaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay tuurto dabeetana markii hareeraha la eegay waxaa la arkay xabaalo lixa ama shana ama afara dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yacrifu asxaaba hadihi alaqbur war xabaalahan dadka kuwaasan yaa garanaya faqaala rajulun ana nin baa wuxuu ihi aniga ayaa garanaya qaala calayhi salaatu wasalaam famataa maata haulaa goorma ayaa dadkani ay dhinteen qaala maatuu fi lishraak iyagoo mushrikiin ay dhinteen buu ihi rasuulka ilaahayow faqaala calayhi salaatu wasalaam ina hadihi alummatu ibtalaa fii quburiha ummaddan ummadda nebi maxameda xabaalaha ayaa lagu imtixaamaya bui rasuulku calayhi salaatu wasalaam falawlaa an laa tadaafanuu ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri aladi asmacu minhu wallahi haddaanan ka baqanahayn inaad aasi weydaan oo qofku uu yidhaahdo waarhay aasina waxaan ilaahay weydiin lahaa buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu cadaabalqabriga idinka maqashiiyo inta anigu aan ka maqlaayo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xabaalaha marka uu soo dul maro ilaahay baa maqashiiyey qaar badan oo kamid a dhawaaqi iyo qaylada ka baxaysa cadaabka la cadaabayaa ogeed qaala uma aqbala calayna biwajhi faqaal tacawaduu billahi min cadaabi nnaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu nagu soo jeestay ayaa wuxuu ihi war ilaahay ka magan gala naarta cadaabkeeda maaha midaad qaadi kartaani qaaluu nacuudu billahi min cadaabi nnaar saxaabadu waxayna ilaahay baanu ka magan gelaynaa naarta cadaabkeeda faqaala tacawaduu billahi min cadaabi alqabr war ilaahay ka magan gala buu ihi qabriga cadaabkiisa qaaluu nacuudu billahi min cadaabi alqabr ilaahay baanu ka magan gelaynaa bay saxaabadu cadaab alqabriga sidaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu maqlay dadka xabaalahooda lagu cadaabayey qaylada iyo dhawaaqay ka baxaayey sidaasi ayaa baqashii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saaraa ay u maqashay qaylada iyo dhawaaqa ka baxaya dadka xabaasha lagu cadaabayey inaguse ma maqlayno xikmada ku jirtaana waxay tahay haddii aynu maqli lahayn dhib weyn bay nagu ahaan lahayd walaalayaal bal ka warran qofkaad qaraabada haydeen ama aad saaxiibada haydeen aad istaqaaneen oo qabrigiisi marka aad soo dul marto aad maqlaysid dhawaaq iyo qaylada ka baxaysa haddii la cadaabayo nolole miyay kuu dhadhami lahay bal waxa aad ka warantaa sidaasi oo kale haddii aad maqli lahayd dadkaasi xabaalaha ku jira cadaabka marka la cadaabayo qaylada ka baxaysa ma suurtagal ahaan lahayd inaad ogolaato in qabriga lagu geliyo dad badan baa is odhan lahaa haddii aan laydin aasin cadaabulqabriga waad ka badbaadaysaa laakiin taasi lafteedu suurtagal maaha qofku mar haddii uu yahay qof cadaabulqabri mutaystay ama bahaluw ha cunaan ama hawada ha ku googoo ama ha gubto ama dabaha ha ku qarqoomo ilaahay tabaaraka watacaala waa cadaabaya ilahayna isagaa ee yaqaano siduu cadaabayo maaha qofka la cadaabaya inuu yahay qofka godka yara xabaasha la yidhaahdo ee aynu aragna lagu rido oo qura sidaas oo kale rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi maalintii caaisha ay ku tidhi waxay yimi laba islaamood oo yuhuuda oo kamid ah min cajazi yuhuudi lmadiina islaamaha yuhuudda madiine degan dabeetana fazacamat ana ahla alqubuuri yucadibuuna fii qubuurihim waxa ay sheegtay labada islaamood dadka xabaalaha ku jira qaar kamida in xabaalaha lagu cadaabayo faqala calayhi salaatu wasalaam sadaqata inahum yucadabuuna cadaaban tasmacuhu lbahaayim rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam run bay kuu sheegeen labadaa islaamood oo yuhuudda ah waa la cadaabaya waxaa la cadaabayaa cadaab bahaa-imta iyo mayaraanku ay maqlayaan uma qaalat caaisha fama ra'aytuhu bacdu fi salaatin ila yatacawadu min cadaabi alqabr rawaahu muslim waxay leedahay intaa dabadeed mar kastoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaad uu tukado ilahay buu ka magan geli jiray cadaabalqabriga ilahay waa inaynu in fara badan ka magan galno cadaabalqabriga oo aynu nidhaahno allahuma ina nacuudu bika min cadaabi alqabr ilahay u cadaabalqabriga adiga ayaanu kaa magan gelaynaa inaga badbaadi haddaynu eegno kitaabka qur-aanka ah waxaynu ka helaynaa aayaad qur-aan oo fara badan oo ishaaraya amaba ta tilmaamaya in dad badan xabaalaha lagu cadaabayo marka laaase ay dhintaan waxa ilaahay uhi isagoo munaafiqiinta ka hadlaaya sanucadibuhum maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim laba jeer baanu cadaabi doonaa buu ilaahay leeyi kadibna cadaabkii weynaa baa la geyn doonaa labada jeer mar waa cadaabkan adduunyada oo aynu ilaahay masaa'ib ku rido ama muslimiinta gacantooda inuu ilaahay ku cadaabo marka labaadna waa cadaabulqabriga weyi cadaabka weyna loo celinayaana waa cadaabkii naarta mar kale wuxuu uhi rabbigeen tabaaraka watacaala fadarhum xataa yulaaquu yawmahum aladi fiihi yusxaquun iska daa kuwan xaqa aqbali waayey ee baaq iyo yeedhmada xagga ilaahay loogu yeedhayo dhag u dhigi waayey ilaa ay gaadhayaan maalinta ay suuxi doonaan marka suurta la afuufo yawma laa yugnii canhum kayduhum shay-an walaa hum yunsaruun waa maalinta shirqoolkooda iyo xadhigmaleegooda aan waxba ka tarahayn cid u gargaartana aanay helahayn intaa kadib ilaahay wuxuu yidhi markuu tilmaamay in maalinta qiyaame marka la gaadho in la cadaabi doono wa ina liladiina dalamuu cadaaban duna dalik walakina agsarahum laa yaclamuun kuwa dulmiga iyo gardarrada sameeyey adduunyada maalmihii ay joogeen cadaabkaasi aakhiro cadaab ka sokeeya ayay leeyihiin waa cadaabulqabriga weeyi laakiin in fara badanoo dadka ka midii arrinka noocaasiya garan maayaan mana oga kumana baraarugsana arrinka noocaasiina mid ay ku xisaabtamaan maaha waxaa kaloo rabbigeen tabaaraka watacaala uu yidhi isagoo ka warramaya qowmu fircawn iyo ninkii aalu fircawn kamid ahaa ee muuminka ahaa sida ilaahay u badbaadiyey fawaqaahu llahu sayiaati fawaqaahu llahu min sayiaati maa makaruu ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka badbaadiyey wixii shirqoolkii ay u samaynayeen reer fircoon ninkaasi muuminka ahaa fawaqaahu llahu sayiaati maa makaruu ilaahay wuxuu tilmaamayaa ninkaa markuu ilaahay badbaadiyey iyo muuminiintii kaleba fircoon iyo ciddii raacday ilaahay rumayn weyday gaalowday bal waxay la kulmeen markay dhinteen kadib waxaa rabbi u leeyahy tabaaraka watacaala waxaaqa biaali fircawna suuءu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya fircoon iyo qoladii raacday waxaa ku habsaday cadaab nooca uxun buu leeyahy rabbi tabaaraka watacaala ilahay cadaabka haynaga badbaadiyo cadaabkaa xun waxaa rabbi uu leeyahay isagoo sifadiisa tilmaamaya annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya naarta ayaa loo bandhigaa gelinka hor iyo gelinka dambaba xabaalahooda iyagoo ku jira ama meelihii ay ku dhinteen ay ku halaagsameen ayaa naartii la tusiyaa oo albaaba looga furay gelinka hor iyo gelinka dambaba markaasaa kulaylkeeda iyo qiiqeeda iyo qarhmuunkeedu halkaasi uuga soo galaa taasi inay tahay intaanu qiyaamuhu dhicin waxayna tusinaya ilaahay intaa kadib wuxuu yidhi wa yawma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab maalinta qiyaamuhu u dhici doonana fircoon iyo cidda raacday cadaab nooca u daran geliya buuhi rabbi tabaaraka watacaala markaa taasi waxay tusinaysaa in cadaabkaa gelinka hor iyo gelinka dambeba ay arkaan markay dhinteen kadib inuu yahay cadaabulqabr cadaabkii weynaana inuu sugayo qiyaamuhu markuu dhaco kadib ilaahay tabaaraka watacaala in fara badan ayaa walaalayaal uu ku ishaaray ama uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim in dad xabaalahooda lagu cadaabi doono waxaa rabbigeen tabaaraka watacaala mar kale uu yidhi ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى qofka ilaahay xuskiisa ka jeesta ilaahay waajibaadku uu diray ka jeesta adduunye ku mashquulo naftiisu ay maaweeliso bayna lahu maciishatan dankaa nolol cidhiidhi ayaa kaasi sugaysa wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acmaa nolosha cidhiidhiga ay maalinta qiyaamo way ka horaysaa maalinta qiyaamana waxaa la keeni doonaa isagoo indhabeelay markuu idhaahdo rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaah maxaad ii keentay anigoo indhala sonigii indhaha qabe markaan adduunyada joogay waxaa loogu jawaabi doonaa kadalika atadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa ilahay aayaadkiisii baa kuu yimi oo lagu akriyo lagu sheegay waajibaadka ay xambaarsan yihiin markaasaad iskaga tagtay sidaasaa maanta adigana lagaaga tegay wuxu uhi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo aayadan fasiraya maciishatu danka waa cadaabu lqabri weeye nolosha adaga cidhiirigaa ee sugaysa qiyaamaha horti kuwa ilahay waajibaadkiisa iyo xuskiisa ka jeesta waa cadaabulqabriga buuri rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam cadaabulqabrigu walaalayaal waaba sidaa kitaabka ilaahay uu sugay sunnada rasuulkuna in badan ay ka warantay waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inooga warramay sifada iyo qaabka dadka qaarkood xabaalahooda iyo qubuurtooda loogu cadaabayo waxaa rasuulkeenu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam qofkii gaal ahaa ama faajir ahaa faasiqa walow muslimba ha ahaadee marka ay geeridu kusoo xaadirto oo malaa'igtu ay nafta ka qabtaan in naftiisa ay gelin doonaan kafan ay naarta ka soo qaadeen dabeetana naftiisa marka ay kor u qaadaan xagga samada urta u qarmuun ay kasoo bixi doonto walciyaadu billah magacyadii uu lahaa ka u xuna ay ugu yeedhi doonaan malaa'ig kastoo meel joogto ay soo maraan ay odhan doonaan maxaa uu ahaa addoonkan urta qarmuun ay kasoo baxayso samada marka ay geeyaanna albaabada samada aan loo furi doonin oo la odhan doono ordoo naftiisa ku celiya jasadkii oo cadaaba albaabada samada looma ogolaanayo naftaa xumi inay gasho wuxuu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam fatucaadu ruuxuhu fii jasadi naftiisii baa lagu soo celinaya jidhkii oo qabriga dhex yaala wayaatiihi malakaani fayujlisaani fayaqulaani lah man rabbuk waxaa u imanaya laba malag oo soo fadhiisinaya inagu ma arkayno arrinka noocaasi waa arrin qayba noloshan adduunyadana loogama qiyaas qaadan karo inaynu rumaynaana waajib bay nagu tahay waxay odhanaya waxay weydiinayaan rabbigii iyo diintiisa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrimaha caynkaasi hamoodin jawaabtoodu hadhow toole inay fududaan doonto maanta ka gaalka xataa haddii la weydiiyo jawaab saxa buu ka bixin karaa laakiin maalintaasi kii sidaba u rumaysnaa allah tabaaraka wa tacaala diinta addoonkii gaalka ahaa amaba se faajirka ahaa waxaa jawaabtiisa ay noqonaysaa afkalaqaad ha ha buu odhanaya laa adri garan maayo fayunaadihi munaadin min asama mid dhawaaqa ayaa xagga samada ka dhawaaqaya isagoo le an kadaba cabdi been buu sheegay faafrishuuhu min annaar gogol naarta ka soo qaada baa la odhanaya oo gogol naarta laga keenay qabrigiisa u gogla si qabrigu uu ugu gubto waftaxuu lahu baaban ila annaar waxaad u furtaan albaab naarta uga fura naartii buu halkaa ka arkaya fayaatiihi min xariha wa samuumiha dabeeta naarta kulaylkeedii wax kamid a iyo qiiqeedi iyo qarmuunkeedii wax kamid a ayaa isagoo qabrigiisa ku jira soo gaadhaya wayadiiqu calayhi qabruhu buu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabriga ayaa cidhiidhi ku noqonaya xataa takhtalifa fiihi adlaacuhu ilaa feedhuhu ay isweydaartaan wayaatiihi rajulun qabiixu lwajhi qabiixu thiyaab waxaa qabriga isagoo ku jira u imanaya nin wejigiisu aada u foolxun yaho mid laga argagaxa maryaha uu gashan yahayna ay foolxun yihiin mumtinu riix ur aada iyo aada u qarmuun ay kasoo baxayso fayaqulu abshir biladi yasuuq wuxuu odhanaya waxaad ka xumaatid ku bushaaraysa maanta haada ym yawmuka aladii kunta tuucad maalintan maanta aad taagan tahay waa maalintii lagu ballan qaadi jiray ee lagaaga warrami jiray maalmahan adduunyada joogtay ee lagu odhan jiray utahay qaado way ku sugaysaaye waa maalintii aada iska ilowsanayd waa maalintii aad dayacday ee fursadihii ku soo maray aada uga faa'iidaysan weyday fayaqulu man anta wuxuu ka ohanaya waa kaaganina maxaad ahayd kumaas fawajhuka wajhu aladi ya'tii bishar wejigaagu wuxuu eg yahay mid shar la yimaado wejigii fayaquul ana camaluka alkhabiis wuxuu odhanayaa anigu camalkaagii xumaa baan ah fawallahi ma calimtu ma calam ma calimtuka ilaa kunta bati'an can taacati illah sariican fi macsiyati illah fajazaaka allahu shara wuxuu odhanayaa camalkiisii baa la hadlaya oo leh wallahi waxaan kugu aqaanay inaad tahay mid ilaahay daacadiisa iyo ka amar qaadashadiisa ka gaabiya una degdega ilaahay macsiyadiisa iyo khilaafka amarkiisa ilaahay subxana watacaala sharha kugu abaalmariya buu odhanaya uma yuqayadu lahu acma asamu abkab fii yadihi marzaba wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa loo diyaarinayaa mid indhala oo dhegala oo aan hadlahayn oo afkiisa uu xidhan yahay wuxuu sitaa madaraq oo gacanta ugu jira law duriba bihi jabalun kana turaaba madaraqa ama sarabadaasi oo haddii buur lagu dhufan lahaa buurtu ay burburi lahaydoo ciid ay noqon lahayd fayadribu bihi xataa yasiira biha turaaba hal mar buu ku dhufanaya buui nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ilaa ciid uu noqdo oo isagiyo ciidda mid aan la kala garanahayn uu noqdo uma yuciiduhu kama kaan ilaahay awoodiisu way dhamaystiran tahay wax walbana waa awooda sidiisii buu rabbi tabaaraka watacaala kusoo celinaya fayadribuhu darbatan ukra mar labaad buu haddana ku dhufanaya fayasiixu sayxatan yasmacuhu kullu shay ila saqalayn wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qaylinayaa oo uu waraaqaya oo uu dhawaaqaya dhawaaq iyo qaylo shay walo u dhowiba uu maqlayo ilaa jinka iyo insiga mooyaane axmed iyo kayrkiiba xadiidka way wariyeen jinka iyo insigu haddii ay maqli lahaayeenna inay suuxi lahaayeen oo argagax iyo baqdin ay la dhiman lahaayeen ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam axaadiid kale uu ku tilmaamay sifada iyo qaadka noocaasiya ayaa ilaahay uu cadaabaya subxaana watacaala cidda mutaysatay in xabaasha lagu cadaabo waxa haddaba walaalayaal muhiima ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa ma dulmiyo haddaynu muslimiin nahay arrinka noocaasiya waynu caqiidaysannahay oo waynu aaminsannahay ilaahay addoonna sabab la-aan ku cadaabi maayo addoonna ilaahay tabaaraka watacaala khayr iyo wanaag uu jeclaystay ilaahay subxaana watacaala ka duudsii maayo qabriga cadaabta dadka qaarkood lagu cadaabaya asbaab bay leedahay asbaabtaasi inaynu ogaano ayaa inaga muhim inoo ah si aynu uga dheeraano si cadaabulqabriga aynu uga badbaadno asbaabtaasi waxay u qaybsantaa mid ay guud ahaan tahay qofka muslimka inuu ogaado iyo mid si gaara loo sheegay oo acmaal gooniyo si gaara loo xusay guud ahaan waxaa sababa sida ibnulqayim uu leeyahay raximahullah in dadka qaarkood xabaalaha lagu cadaabo fa inahum yucadabuuna calaa jahlihim billah waxaa lagu cadaabayaa jahligii ilahay ay kaga sugnaayeen ilahay weynidiisa ayaanay aqoonin saa ogeed bay caasiyeen wa idaacatihim liamrihi wairtikaabihim limacaasih waxaa lagu cadaabayaa ilahay awaamirtiisii oo ay dayaceen waajibaadkii ilaahay u diray wixii ilaahay u diiday ay sameeyeen falaa yucadibu allahu ruuxan carafatu wa axabathu wamtathalat amrah waxaa shaki la-aano xaqiiqaa ilaahay inaanu cadaab ahayn naf ilaahay taqaanay oo ilaahay jeclayd subxaana watacaala oo ilaahay mid u hogaansanta ahayd wajtanabat nahya oo ahayd mid ka fogaatay ilahay wixii uu diiday walaa badanan kaanat fiihi abada ilaahay naftaasi jidhka ay ku jirtana cadaabi maayo subxaana watacaala fa ina cadaaba alqabri wa cadaaba alaakhira aharu gadab illahi wa sakhatihi calaa cabdih cadaabkan ilaahay dadka qaarkood uu xabaalaha ku cadaabay ama aakhirada ilaahay qaarkood uu cadaabi doonaa waa raadkii ka dhashay ilahay subxaana watacaala cadhadiisa faman aqdab allaha fi hadihi daar uma lam yatub wamata cala dalik kana lahu min cadaabi albarzakh biqadari gadab illahi wa sakhatihi famustaqilu wamustakfir wamusadiqun wamukadib qofka ilaahay ka cadhaysiiya subxaana watacaala maalmaha yara koobane adduunyada uu joogo oo dabeetana dhinta isagoon ilaahay u toobadkeenin oo xumaantii caynka ahayd ilaahay aan uga soo noqon cadaabkaasi barzakha dadka qaarkood lagu cadaabayo dhimashada kadib ilaa yawmi alqiyaama inta udhaxaysa qaybtiisa ayaa u ka heli doonaa cadhada ilaahay u cadhooday inta ay leeg tahay ayaana marba cadaabkiisa u ahaan doonaa oo cadaabka dadka xabaalaha lagu cadaabaya isku inuma wada taagna isku qadarna ma wada aha qaar yaraysta iyo qaar badsadayba dadku waa ay leeyihiin asbaabta walaalayaal si gaara laynoogaga warramay inay keensato dadka qaarkood in xabaalaha lagu cadaabo waxaa ka mida una weyn al-ishraaku billahi tabaaraka watacaala addoonku ilaahay xuquuqdii uu ku lahaa iyo khasaa'istii waxyaabihii ilaahay uu la gaarka ahaa inuu cid kale wax ka siiyo oo uu leexiyo inuu ilaahay cid aan ahayn uu baryo oo weydiisto ilaahay mooyaane cid kale waxaanay qaban karin inuu ilaahay tabaaraka watacaala cid aan ahayn ka baqo siduu ilaahay uga baqanayo ama si ka weynba inuu ilaahay tabaaraka watacaala cid aan ahayn uu u nadiro ilaahay cid aan ahayn tabaaraka watacaala inuu gurmad weydiisto xaaladaha dhibaatadu ay taagan tahay ilahay wuxuu ihi fi kitaabihi alkariim walow taraa id الظaalimuuna fii gamaraati اlmowt wاlmalaa'ikaةu baasiطuu aydihim akrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaab alhuun bima kuntum taquluuna cala allahi gayra alxaq wakuntum can aayaatihi tastakbiruun waxaa rabbigeen u leeyahy subxaana haddaad arki lahayd kuwii daalimiinta ahaa kuwii dayacay ilaahay xaqiisa iyo xaqii khalqigu ay ku lahaayeen iyo xaqii naftoodu ay ku lahayd iyagoo ku jira shadaa'idii iyo dhibaatooyinkii geerida oo malaa'igtii gacmaha ay fidisay oo malaa'igta ay ku leedahay war nafta soo saara maanta laydinka tegi maaye oo malaa'igtu ay ku leedahay maanta waxaa laydinku abaalmarinaya cadaab alhuud cadaab wax dulleeya bima kuntum taquluuna cala allahi gayra alxaq been abuuradkii ilahay aad ku been abuuran jirteen oo ilaahay aayaadkiisa aada iska kibrin jirteen oo ilaahay xuquuqdiisa kuwa dayacay aad ahaydeen awgeed ayaad sababtay in sidan laydin abaalmariyo aayaddaasi waxay tusinaysaa kuwii shirkiga sameeyey in xabaalahooda lagu cadaabayo wuxuu leeyahay abu ayuub radia allahu canhu kharaja annabiyu calayhi salaatu wasalaam waqad wajabat ishamsu rasuulka ayaa maalin baxay iyadoo qoraxdu markaa ay dhacdo godka ay gashay fa samica sawtan waxaa rasuulku uu maqlay cod iyo dhawaaq faqaala yahuudun tucadabu fii qubuuriha muttafaqun calayh codka iyo dhawaaqa aan maqlaya waa yuhuud xabaalaheedii lagu cadaabi uri rasuulku alayh isalaatu wasalaam sababta labaad waxay tahay walaalayaal annifaaq qofku inuu iimaan dusha ka sheegto iyadoo qalbigana gaalima ay ugu qarsoon tahay ilahi subxaana watacaala munaafiqiinta markuu ka warramayo wuxuu yidhi sanucadibuhu maratayn uma yuradduuna ilaa cadaabin cadiim laba jeer baa la cadaabi doonaa mar addunyada lagu cadaabo iyo mar qabriga lagu cadaabo haddana cadaabkii weynaa ee aakhiro ayaa la gelin doonaa buu lehy rabbi tabaaraka watacaala axaadiistii hore aynu akrina waxaa ku jirtay kii munaafiqa aha ee yidhi garan maayo rasuulku wuxuu ahaa dadkuun baan maqli jiroo sheegayo aniguna waan iska idhi in qabriga lagu cadaabay ayaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam inoo caddeeyey waxaa sababta saddexaad ay tahay alkadib waa beenta waxa la yidhaahdo beentuna waa qofku inuu sheego war aan jirin sida xaqiiqadu ay tahay si khilaafsan inuu ku waramo ayaa been la yidhaahda wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mida ayaa waxaa i yimi laba yimaada laba malag bay ahaayeen malaku jibriil iyo mikail bay ahayn sida xadiidka xaggiisa dambe ku cad dabeetana rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxay dhahay ina mari inaliq fanalaqnaa buu i rasuulku waanu dhaqaaqnay fa ataynaa calaa rajulin mustalqin liqafa waxaanu u nimi waanu soo marray buuhi rasuulku nin qadaadka u jiifa wa idaa aakharu qaa'imun calayhi bikaluubin min xadiid isagoo mid kale dul taagan oo kalbad xadiid ka samaysan la dul taagan wa idaa huwa yaati axada shiqay wajhi fayusharshiru shidqahu ilaa qafa wa minkharahu ilaa qafa wa caynahu ilaa qafa dabeetana wuxuu leeyahay labada dhinace wejigiisa dhinac ka mida ayuu ka maraya kalbada ama maqaska ayaa uu ka gelinayaa qawlalka ilaa qadaadka ayuu ku jeexaya wuxuu ka gelinayaa sanka labadiisa dul mid ka mida ilaa qadaadka ayaa u jeexaya isha ayuu ka gelinaya ilaa qadaadka ayaa u jeexaya ninkaasi qabrigiisa sidaa loogu cadaabayey sababta loo cadaabayo malaa'igtaasi rasuulka alayhi salaatu wasalaam way u sheegeen waxay ku yidhaahdeen wa ama alrajul aladi atayta calayhi yusharsharu shidquhu ilaa qafa wa minkharahu ilaa qafa wa caynahu ilaa qafa fainahu rajul yaqduu min bayti fayakdibu alkidba tablugu laafaaq ninka sidaa loo cadaabayo wuxuu ahaa bay yidhaahdeen nin gurigiisa ka kalihi jiray gabadhuna waa lamid ninku halkan mafhuum ma leh oo dabeetana been sheegi jiray beentaasi dabeetana mashriq iyo maqiib ay ka dhici jirtay oo dadka ay dhex qaadi jirtay saasi ayaa loo cadaabay bal hadda u fiirso aljazaau min jinsi alcamal addoonku siduu u shaqeeyo ayuunbaa loo abaalmarinaya beenta qofku afka ayuu ka sheegaa cadaabkii u weynaa afka ayaa uu ku dhacay oo labada qawlal baa la jeexay dhinac marka la dhameeyo malagu uu dhameeyo ee dhinaca kale uu u guuro dhinaca kalena uu soo dhameeyo wuxuu dhinacii hore kusoo noqonaya isagoo bogsaday sidaasaa loo cadaabaya ilaa yawmi alqiyaama sankiisa iyo indhihiisana waxaa loo jeexay oo iyagana loo cadaabay waayo dalooladaasi afka hadalka way kala qayb qaataan si awgeed baa cadaabkiina ay kala qayb qaateen waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay cadaabka noocaasi inuu yahay mid aan go ahayn oo wuxuu ihi fa yusnacu bihi maa ra'ayta ilaa yawmi alqiyaama waxaa lagu samaynayaa sidaasi aad aragtay ayaa lagu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa maalinta qiyaame cadaabkaasi ayaa ku soconaya beentu walaalayaal waa wax aada iyo aada u fool xun weeyaan dadka qaarkood waxay been u sheegaan kaftan ahaan waxay been u sheegaan si ay dadka uga qosliyaan dadka qaarkood waxay isleeyihin dan baa idinku jirta been beenta waxaa dadka dadka ilahay bay ka fogaysaa subxaana watacaala rasuulkuna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam halaag iyo hoog inuu sugayo ka beenta sheegaya si dadka uga uga qusliyo beenta waxaa ugu daran qofku inuu ilaahay subxaana watacaala ku been abuurto oo ilaahay waxaanu xaaraantimeyn uu yidhahdo waa xaaraan ama wixii ilaahay uu xaaraantimeeyey xalaal uu ku sheego waxaa been u daran mar labaadka inuu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ku been abuurto waxaa been u daran inuu khalqiga ilaahay been uu ka sheego oo waxaanay samaynin uu dusha uu ka saaro waa beenta markaa walaalayaal ha la iska ilaaliyo ciddii ay ka dhacdayna ilaahay ha uga toobad keento intaan xaalka noocaasi aan la gaadhin oo marxaladaasi addoonku aan u guurin sababta saddexaad waxay tahay afraad waa hujraanu lqur'aani bacda tacallumi wannawmu can isalaati almaktuuba qofka ilaahay qur-aanka barashadiisa uu fududeeyo oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka uu baro dabeetana qur-aankii ka hijrooda iskaga taga qur-aankii aan akriyin habeenkii ka seexda maalintiina aan ku dhaqmin salaadii faralka ahaydna ka seexdo ogaan uga seexda isagoo og salaadii inay sugayso kaasina qabrigiisa ayaa lagu cadaabaya oo wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkaa labada malag ay kaxeeyeen wa ana aataynaa calaa rajulin mudbaji waxaanu haddana soo marray buu ihi nin jiifa wa idaa akharu qaa'imun calayhi bisakra mid kalena wuxuu la dul taagaya dhagax aada iyo aada u weyn wa idaa huwa yahwi bisakra lira'sihi fayaslaqu ra'sah fayadahdahu fayatadahdahu alxajaru haahuna dhagaxa weyn baa inta uu kula soo foorarsado madaxa uu kaga dhufanaya madaxiisa ayuu ku burburinaya u ku bashaaqinaya dhagaxu markuu dhinac u duulo ee uu isiraado dhagaxii soo qaado wuxuu kusoo noqonaya u imanaya isagoo bogsado oo madaxii sidiisii uu kusoo noqday haddana sidii ayaa ugu celinaya ninkaasi waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu sheegay inuu ahaa wa ama arajulu alawal aladi aatayta calayhi yutlaqu ra'suhu bilxajar fainahu rajulu ya'hudu alqur'aan fayarfuduhu wayanaamu can isalaati almaktuuba ninkaa madaxa laga bashaaqinaya qabriga sidaa loogu cadaabayey ee lagu tusiyey nebi maxamedow wuxuu ahaa bay yidhaahdeen malaa'igtii nin ilaahay tabaaraka watacaala qur-aanka uu baray dabeeta qur-aankii iskaga tegey mana akriyin mana ku camal falin naftiisana waxa weeyaan kuma hogaamin qur-aanka oo kuma xukumin salaada faralkaana mid ka seexda ayuu ahaa rajulun callamahu llahu alqur'aan fanaama canhu billayl walam yacmal bihi fi nahaar qur-aanku ilaahay baro habeenkii waa ka seexday maalintiina kuma camal falin yufcalu bihi ilaa yawmi alqiyaama sidaasaana lagu samaynaya aad aragtay ilaa maalinta qiyaame xadiidku sidaasi uu tusinayo dadka qaarkoodna xaqiiqatan bay arkeenba iyagoo adduunyada jooga dad salaada faralkaa dayacay oo xabaashii ay ku gubanaysa ayaa la arkay ibnulqayim raximahullah kitaabu ruux wuxuu ku sheegayaa in nin gabadh ay walaal ahayn muddo ay xanuunsanaysay uu booqan jiray maalintii dambe ay dhimatay gabadhii u aasay qabrigeedii ama xabaasheedii bay alaabi kaga dhacday dabeetana inta nin kale u kaxaystay baa wuxuu yihi kaalay oo niyow isaacid oo ikaalmay alaabbaa xabaashani kaga dhacday alaab markii qabrigii ay qodeen ee alaabtii uu ka helay uu la soo baxay ayaa wuxuu yihi mar haddaan xabaashii qoday bal iilkana waan furayaa bu yihi si aan u eego walaashay bal waxa ay la kulantay dabeetana wuxuu arkay iyadoo iilkeedu uu gubanayo walciyaadu billah oo uu ololaayo ninkii isagoo argagaxsan buu hooyadii ku noqdo waxa uu yidhi walaashay bal ka waran maxay samayn jirtay hooyadii waxa ay tidhi way dhimatay maxaad iga weydiinaysaa waxay samayn in badan buu ku celceliyay isagoo weydiinaya bal waxa gabadhaasi ay samayn jirtay waxa islaanta ay ku jawaabtay oo ay tidhi kaana tuakhiru salaa salaada ayaa waktigeeda ay ka dib dhigi jirtay maxaad umalaynaysaa ti aan tukan jirinba ee salaada iskaga tagtay qofkii salaada faralkaa marmar ka seexan jiray ama marmar dib u dhigi jiray ayaa xabaashiisa lagu cadaabaya kii salaadaba iska daayey rabbina tabaaraka watacaala aan u sujuudin maxaad arrinkiisa aad ka filanaysaa wa taati abwaaba aljiiraan fatastamicu lahum wa tukhriju xadiisahum caadiyo dhaqan xumoo kalena way lahayd oo reeraha jaarkaabay dhibi jirtay oo inta albaabkooda ay timaado dhegta ay saarto ayaa hadalkooda ay dhagaysan jirtay dabeetana warkooda ayaa ay faafin jirtay dabeetana saas ayaa xabaasheedii loogu cadaabay walciyaadu billah salaadoo laga tagaa waa mid foolxumo weyne walaalayaal qofka salaada aan tukan adduunyada inta uu joogo shaydaanka ayaa suuli u yahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey rajulun naama xataa asbax qof seexday habeennimadii oo waagu u beriyo salaadna aan tukan faqaala calayhi salaatu wasalaam daaka rajulun baala shaytaanu fii udunay wuxuu ihi kaasi waa nin shaydaanku labada dhagoodba uu kaga kaajay marka xabaashiisa la geliyo uu dhintona sidaasi ayaa madaxiisa loo bashaaqinaya sababta madaxa looga dilayna waxay tahay waayo waajibaadkii la saaray kuwii u sharafta badnaa ee u qiimo badnaa oo salaadii ayuu dayacay dabeetana ma meeshii jidhkiisa u sharafta badnayd ee u qiimo badnayd oo madaxiia ayaa laga dilay oo cadaabku uu kaga dhacay ta labaad qofku hurdadu madaxa ayay kaga bilaabantaa halka marka horeysa laga seexdaa waa madax madaxii markaa sababay hurdadaasi uu waajibaadkii ilaahay daraaddeed u dayacay ayaa ciqaabka noocaasi uu kaga dhacay saarka in la dhibaateeyaana oo hadal ama ficil lagu dhibaateeyaana iyaduna asbaabta cadaabulqabriga keensatay inay kamid tahay ayaa qisadana ayna tusinaysaa sabab kale waxay tahay waa waxa zinada la yidhaahdo ilaahay tabaaraka watacaala addoomaha baahida uu ku beeray si xalaala inay u gutaan ayaa rabbi tabaaraka watacaala uu sharciyey si kayru sharciya inay u gutaanna foolxumo weyn inay tahay buu rabbi tabaaraka watacaala uu sheegay qofka foolxumada noocaasiyo dayn waaya qabrigiisa waa lagu cadaabaya aakhirana cadaab baa ku sugaaya wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam habeenkaa labada malag ay u yimaadeen faintalaqnaa fa ataynaa calaa misli tannuur waanu soconay buuhi dabeetana waxaanu u nimi meel aada moofo oo kale aada moodid qaala waaxsibu annahu kaana yaqulu faida fiiha laqatun wa aswaad meesha waxaa ka baxaya buuq iyo qayle iyo sawaxan baa ka yeedhaya meeshaa qaala faطalacnaa fiih meeshii baanu eegnay buu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam faida fiihi rijaalun wa nisaaun curaaq mise waxaa ku jira meeshaa moofada ah rag iyo dumar qaaqaawan waidaa hum ya'tiihim lahabun min asfal minhum faidaa ataahum dalika lahabu dawdaw wuxuu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam xagga hoose ayaa dab holcayo ololaya uu kaga soo baxaya ololkaasi markuu xagga hoose kaga soo baxo ayay qaylinayaan oo ay dhawaaqayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu waxay ugu sheegeen dadka marka ay ufasirayeen waxay yidhahdeen wa ama alrijaalu waannisaau alcuraaq aladiina hum fii mithli binaa'i tannuur fa inahum zunaatu wazawaani kuwaa iyagana moofada lagu guray ee la qaawiyo dabku xagga hoose uu kaga soo baxayay ee qaaqaawanaa ee rag iyo dumarba lahaa waxay ahaayeen kuwii ragga ahaa ee zinada samayn jiriyo dumarkii lamid ahaa walciyaadu billah wuxuu leeya xaafid ibnu xajar maxay tahay xikmada ku jirta dadkaasi in la qaawiyey sababta loo qaawiyey maxay tahay sababta loo qaawiyey waxay tahay cawradoodii ayaa ay ku muujiyeen meel ay ahayd inay asturaan ta labaad marka xumaanta noocana ay samaynayaan waa ay la dhuuman jireen dabeeta si loo fada cadeeyo ayaa la qaawiyey buu leeyahay ta labaadna maxay tahay xikmada ku jirta inuu cadaabkiiyo dabku xagga hoose uu kaga imanayo leannahu xubnaha xagga hoose kaga yaala ayaa xumaanta noocan ay ku sameeyeen waxaa mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo uu yidhi fa idaa naxnu birijaalin wa nisaain aqbaxu shayin mandaran wa amtanuhu riixa meeshaa moofadoo kalea markaanu eegnay waxaanu ku aragnay rag iyo dumar foolxumadooda aad ka yaabaysid urta ka soo baxaysana qarbuunkeeda aad la yaabaysid kaanamaa riixnu lmaraaxiib waxaadaad moodaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qarbuunka ka soo baxaaya suuli oo kale ayaad moodaa qultu maa haaulaa waxaan idhi buri rasuulku kuwaasi maxay ahaayeen qaala haaulaai zawaani wazunaad kuwaasi waa kuwii faaxishada iyo xumaantaa samayn jiray waxaynu garanaynaa amaba si aynu ognahay dadka xumaantaa sameeya xumaantaa way isu sii qurxiyaan oo way isu sii udgooneeyaan dabeetana bal sida loo abaalmariyey baleeg foolxuma ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku salliday sidaas oo kale maadaama adduunyada xumaanta ay soo udgoyneyn jireen kuwa u qarmuun ay kasoo baxayso ayaa laga dhigay jazaan wifaaqa walaa yadlimu rabbuka axada waa abaalmarin ku habboon ficilka xuna ay sameeyeen ilahina subxaana watacaala addoomaha midna ma dulmiyo sabab kale waxay tahay waa ribada cunitaankeeda ribada cunitaankeeda waxaa la mid ah xoolaha xaaraanta oo dhan cunitaankooda magaca ay doonayaan ba ha lahaadaane waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay habeenkaasi labada malag ay kaxeeyeen meel webiya baanu nimi buuri rasuulku weridaasi oo axmara mithlu dam webi aada u cas weeyaan oo dhiigga oo kalea wa idaa fi nahri rajulun saabixun yasbax webiga nin baa dhex dabaalanaya nin kalena webiga dhinaciisa ayaa dhagaxaan u urursaday oo fara badan ula fadhiya kaasi webiga dhiiggaa markuu soo dhex dabaasho webiga dhinaciisa uu yimaado oo kaa kale u soo dhawaado afka kala qaadaya dabeetna dhagaxaantii buu afka uga buuxinaya halkii buu ku noqonaya mar kasta uu soo dabaasho oo webiga qarqarkiisa uu yimaado dhagaxaantaasi ayaa afka ugu guraya ninka caynkaasi ah waxaa rasuulka loogu sheegay inuu ahaa aakilu riba dadka xoolahooda ayuu xaqdarro ku cuni jiray oo dhiiggooda ayuu miiran jiray dabeetana waxaa cadaabkiisu uu noqday webigaa dhiigga in la dhex dhiga walciyaadu billah halkaasi ayaa uu ku cadaaban yahay waxaa asbaabta ka mida walaalayaal cadamu listibraa'i min albowl waalmashyu bayna annaasi binnamiimati waalghiiba qofku kaadida inaanu iska hagaajin iyo dadka dhexdooda diradilaale inuu la dhex wareego iyo inuu yahay mid dadka xanta oo marka ay ka maqan yihiin xumaanta sheega wuxuu leeyahy cabdillahi ibnu cabbaas مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما waxaa rasuulku aleyhi salaatu wasalaam uu soo maray beer kamida beerihii magaalada madiine ku taalay meel xabaalayna way u dhowey waxaa rasuulku markaa uu maqlay dhawaaq iyo cod ka baxaya laba qof oo xabaasha lagu cadaabayo faqaala calayhi salaatu wasalaam inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fii kabiir xabaalaha labada qofka ku jira waa la cadaabaya wax weynna lagu cadaabi maayo yani wax yar bay iyagu u arkayeen arrin yar buu ula muuqday laakiin ilahay agtiisa arrin ka weyn buu ahaa inay ka tagaan way u fududay laakiin waa ay dayn waayeen qaala balaa inahu lakabiir buu uri rasuulku kaana axadumaa laa yastatiru min bawli midkood wuxuu ahaa mid aan kaayida iska hagaajin oo najaasada jirkiisa iyo maryihiisa mariya wa kaana alaakharu yamshi binamiima ka kalena wuxuu ahaa mid dadka isku diro ummadda iska hor keena oo fasahaadiya dabeetana waxa abaalmarintoodu ay noqotay in xabaalaha lagu cadaabo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam mar kale uu tilmaamay cadaabulqabriga badankiisu inuu ka dhasho kaadida oo la iska hagaajin waayo taariku salaadkii ayaa hoogay waayo qofku haddaanu salaada tukan sida kaadi uu isaga hagaajiyo ee uu isaga daahiriyaa way adag tahay qaar badan baad arkaysaa oo shawaaricada iyo suuqyada kaadi la istaagaya dabeetana iyagoo waxbana aan iska marin aan iskana maydhin iska dhaqaaqaaya kuwa caynkaasi waxay mutaysteen in xabaalaha lagu cadaabo dhinac kale haddii laga eegana ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo ayay mutaysteen waayo dadka waddooyinkooda iyo meelihii ay marayeen iyo meelihii dadku ay fadhiisanayeen ayaa ay u dhigayaan dadku waxay dhibaataystaan oo ay karaahiyaystaan waa xadiidkan uu tusinaya walaalayaal xuquuqda ilaahay tabaaraka watacaala dadka uu ku leeyahay ee xagga acmaasha marka la eego salaada ayaa u weyn iyada ayaa qofka looga hor xisaabinaya yowma alqiyaama xuquuqda dadku ay isku leeyihiin wax meel lagaga dhacana dhiigga ayaa u weyn labadan arrimoodoo meesha lagu sheegayna mid walibana labadaa xaqa waaweyn ayaa uu waxyeelaynaya oo qofku haddii kaayida u iska hagaajin waayo salaadiisiba arrintaasi ay dhibaataynaysaa sida awgeed baa aakhirana lagu cadaabayaa qabrigana lagu cadaabayaa sidaas oo kale qofku haddii dadka uu isku diro dadku markay iska hor yimaadaan ee isqabsadaan waxa natiijadu ay noqonaysaa dadku inay isdilaan oo qaar ka mida dhiigooda waxa weeyaan la daadiyo sida awgeed baa namiimadu ay noqotay mid keensato qofka in xabaashiisa lagu cadaabo waxa iyaduna lamida kiibada waxa la idhaha dadka oo la isku diro sida awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maymuune wuxuu ku yidhi yaa maymuuna ina min ashaddi cadaabi alqabri min algiibati walbawl rawaahu ibnu sacad biisnaadin xasan maymuunay cadaabalqabriga noociisa u daran waxaa sababa kiibada dadka oo la xanto iyo kaadida oo la iska hagaajin waayo arrimaha caynkaas iyaguna cadaabalqabri bay sababaan in la iska hagaajiyo ama laga dheeraado adduunyada inta la joogo waa fududa hadhow toolase qofna laga yeeli maayo iyo celiya aan iska hagaajiye iminka ayaa fursad la haystaa waxaa saas oo kale iyaduna sababta cadaabulqabriga dadkaoo carabka lagu dhibaateeyo oo la caayo ama la nacdalo amaba se lagu jeesteeso ama qabsi lagu sameeyo xumaan aanay samaynin lagu tuhmo oo lagu sheego ama dadka oo la xanto intaasoo dhami dhibaatayn dadka carabka lagu dhibaateeye weeye rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay dad lagu cadaabayo qubuuraha asbaabta loo cadaabayo wuxuu yidhi wa kaana alaakharu yu'di nnaasa bilisaanihi wayamshi baynahum binnamiima dadkaasi mid kamidi wuxuu ahaa mid dadka carabkiisa ku dhibaateeya dadkana isku dir iyo iska horkeen la dhex socda ayuu ahaa namiimaduna waa dadka oo warka loo kala qaado si ay ka dhalanayso dadku inay iska hor yimaadaan oo quluubtoodu ay kala durugto oo dadka xumaana ay ka dhex dhacdo waxaa kaloo kamid ah asbaabta cadaabulqabriga sababta qofku inuu cadaabo u dhibaateeyo xayawaanaadka oo xayawaanaadka uu cadibo insaanka oo ilaahay karaameeyey qofka cadibaana isaguna waa kasii daran yahay waxaa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam maalintii qoraxdu ay madoobaatay waxaa la tusiyey rasuulka naartii baa la tusiyey wuxuu rasuulku wacuridat calaya annaar naartii baa laysoo bandhigo o lay tusiyey fara'aytu fiiha imra'atan min bani israa'iil waxaan arkay gabadh reer banu israa'iila oo tucadabu fii hirati illah la cadaabaayo sababta loo cadaabayana waxay ahayd bisad yar oo ay lahayd ayaa sababteeda loo cadaabayay rabatathaa falam tutcimhaa walam tadachaa ta'kulu min khashaashi alard bisadaa yar way xidhay wax quud oo raashinana maysin mana aanay sii dayn si ay dhulkaa uga soo qadhaabsato marka bisadaa sababteeda ayaa lagu cadaabay gabadha imaam muslim baa xadiidka wariyay min xadiidi jaabir waxaa markaa xadiidku tusinaya xayawaanaadka oo la dhibaateeya inay sabab u tahay cadaabulqabriga ibni aadamka haddii saasoo kale la dhibaateeyana cadaabulqabriga sabab waa u noqonaysa waayo ibni aadamku isaga ayaa ka sharaf iyo qiimo badan ilahay agtiisa xayawaanaadka sabab kale waxay tahay iyaduna muhima dad fara badan baa bisha ramadaan markay soo gasho xaaraanta iska cuna iyagoo wax cudurdaara haba yaraatee haysanaanay jirin ayaa iska afuraan bal dhegaysta wuxuu leeyahy rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku anigoo hurda ayaa waxa yimi laba nin waa malaa'ig suuro rag ayaa ay leeyihiin dabeetana waxay yidhaahdeen dhaqaaq waa ay kaxeeyeen meel buura oo raf oo aad iyo aad u adag bay keeneen waxay yidhahdeen buurtan fuul rasuulku wuxuu yihi waxaan idhi awoodi maayo buurtan inaan fuulo waxay yidhahdeen annaga ayaa kuu fududay mee kor dabeeta wuxuu leeyahy rasuulku kari maayo inii laa utiiquhu faqaala inaa sanusahiluhu lak waxa hi waanu kuu fududaynayna fasacadtu xataa idaa kuntu fii sawaa'i ljabal buurtii baan fuulay buu leeyahy rasuulku alayhi salaatu wasalaam ilaa buurta dusheedii aan gaadhay idaa biaswaatin shadiida waxaan maqlay codod dhawaaq iyo qaylo iyo sawaxan faqultu maa hadihi alaswaat waxaan idhi qayladan iyo buuqani waa maxay qaaluu hada cawaau ahli nnaar waxay yidhaahdeen waa waraaqi iyo qayladii ka baxaysa ahlu naarka kuwii ilaahay ka amar qaada waa addunyada markay joogeen ayaa naartii markii la geliyo adkaysan waayo oo cabaabaya cawaabaa laga cabiray waa codka yaygu uu bixiyo oo kale xataa dhawaaqoodii baa isbedelay oo dhawaaq ibni aadam inaanay lahayn ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegaya uma inalaqa bi faida ana biqawmin mucallaqiina bicanaaqiibihim mushaqaqatan ashdaaquhum tasiilu ashdaaquhum damaa dabeetana waanu dhaqaaqnayo haddana waxaan u imi buu leeya rasuulku calayhi salaatu wasalaam qolo laysku xidhay afkooda iyo boqnahooda labadaasi ayaa laysku xidhay qawlaladoodna waa jeexjeexan yihin oo dhiig baa ka daadanaya dabeete rasuulku wuxuu leeya waxaan idhi man haaulaa kuwani waayo qaala aladiina yuftiruuna qabla taxillati sawmihim waa kuwii afuri jiray oo wax iska cuni jiray iyadoo aanay gaadhin waktigii afurku bal sida loo cadaabay baleeka afkoodii iyo boqnahoodii baa laysku xidhay saas ayaa waa la figeeyey dhinac kale haddii laga eegana afkii ay wax ku cuni jireenee xaaraanta ay ku cuni jireen ayaa isagana la jeexjeexo dhiig uu ka qulqulaya walciyaadu billah xaaraanta markaa ama rabadaan ha noqoto ama wakti kale qofka muslimkaahi waa inuu iska ilaaliyo si aanay sabab ugu noqon in qabrigiisa lagu cadaabo sabab kale waxay tahay anniyaaxatu cala almayit dumarku arrinka noocaasi aada ha u dhegaystaan waa baroorta loo baroorto qofkii dhintay waxaa ayna had iyo jeer ala dhacda qofku markuu dhinto dumarku inay baroortaan oo ay qayliyaan qofka muslimkaa markay geeri ku dhacdo inuu murugoodo looma diidana inay indhihiisu ilmeeyaanna looma diidana taasi waxa ay tusinaysaa calaamad ay u tahay raxmada iyo naxariista ilaahay subxaana watacaala qofka uu ku beeray laakiin waxaa loo diidaya qofku inuu qayliyo oo uu dhawaaqo ama dharkiisa uu jeexjeexo ama maryaha uu daadiyo ama boodhkiiyo ciidda uu isku qaso dhulka uu isla dhaco waayo arrinta noocaasi waxay calaamad iyo daliil u tahay inaanu qofkani raalli ku ahayn ilaahay subxana watacaala qadarkiisa oo uu leeyahay ilahay qofkan muxuu nooga dilay oo uu nooga qaaday oo uu leeyahay may habboonayn qofkani in waktiga caynkana uu dhinto dhinac kale haddii laga eegano walaalayaal arrinta noocaasi maxay u taraysaa qofkii laga dhintay maxay u qabanaysaa usoo siyaadinaysaa qofkii dhintay se maxay u taraysaa bal aynu isweydiino waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay isleeyihiin muujiya qofkii dhintay qadarkiiyo qiimahu lahaa oo waxu tara laakiin xaqiiqadu waxay tahay qofkii bay waxyeelaynayaan oo rasuulku wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim uu warinayo almayitu yucadabu fii qabrihi bima niixa calayhi qofkii dhintay xabaasha ayaa lagu cadaabaya sababta loo cadaabaya maxay tahay baroortii loo baroortay sababteed baa lagu cadaabiy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa culimadu ay yidhaahdeen markay xadiidkaasi fasirayaan waa qofkii reerkiisa u dardaarmiyo ehelkiisa inay u baroortaan ee arrinka noocaasi ah yidhi sameeya markaan dhinto waayo ficilka ayaa waxuu ku leeyahay amaba se waa qofkii ogaa inay sidaasi samayn doonaan oo arrinka noocaasi aan kala sii dardaarmin oo aan ka waanin kana gaabiye tarbiyadii uu tarbiyadayn lahaa reerkiisa sidaa awgeed ayaa dadkii wanaagsanaa waxay odhan jireen marka aan dhinto cidina yaanay i barooranin dabna yaan lay raacinin sidaasi ayay odhan jireen sida sacd ibn abi waqaas oo kale radia allahu canhu uu yidhi markaa dadka waxaa loo baahan yahay maalmaha ay nool yihiin maadaama waktigan ay badan tahay baroorta iyo qayladiiyo dhawaaqa loo dhawaaqo qofku markuu dhinto waa in dadka lagu sii tarbiyado loo sheego la yidhaahdo arrinka noocaasi iska ilaaliya qofku mar hadduu ogyahay dadkiisu inay sidaas samayn doonaan oo arrinka noocaasi iska daaya uu odhan waayo hadhow tole marka ay sameeyaan waa lagu cadaabaya arrinkaas sababtiisa haddiise isagu arrinkaa uu diiday oo iska daaya uu yidhu kala sii dardaarmay isagaa lagu cadaabi maayo iyaga ayaa noqonaya kuwa arrinka noocaasi ku dambaabay arrinka noocaasina ha la iska ilaaliyo weliba dumarku ha ka digtooba digtoonaadaan ilahina tabaaraka watacaala ha laga baqdo oo nusuusta iyo adilada marka la maqlo ha lagu dhaqmo waxaa kaloo kamid ah asbaabta guluulka waxaa la yidhaah alkhiyaanatu min alghaniima xoolaha gaalada laga qabsado iyadoo weli aan la qaybin qofka wax kamida qarsada qofkaana qabrigiisa waa lagu cadaabaya waxa iyaduna lamida xoolaha guuda ummaddu ay wada leedahay dadka waxa weeyaan qaadanaya iyadoo aan la siin ee xaqdarro ku qaadanaya iska isticmaalaya kuwaasina waxa ay mutaysteen in xabaalahooda lagu cadaabo waana arrin aad iyo aada imika u fara badan oo dhibaataba looma arko xoolaha dawladdu ay leedahay ummadda ka dhexeeya in layska halqafo layska gurto qof waliba uu ka fara qabsado maalmaha waxa weeyaan dawladda u shaqeeyo laakiin arrinka noocaasa waa la iskaga daba iman doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi ninkii bustaha yar khiyaameeyey ee ka qaatay xoolii muslimiintu ay wada lahaayeen busta yar ee qarsaday waaladii nafsii biyadihi ina shamla alatii akhadaha yawma khaybar min almaghanim lam tusibha almaqasim latashtacilu calayhi naara ilahay baan ku dhaartay buu lehy rasuulku alayhi salaatu wasalaam maradii yarayd ee maalintii khaybar ninkaasi uu xoolaha khaniimada ka qaatay ee uu qarsaday iyadoo weli aan la qaybin naar bay ku noqotay oo qabrigiisa ayaa ay ku gubanaysaa buu yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam bukhaariyo muslim baa warinaya waxaa kaloo dhacday inan addoon ah oo karkaro la odhan jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo hadiyeeyey ayaa isagoo rasuulka u shaqaynaya oo rasuulka hashiisii raraya oo heeryadii saaraya ayaa waxaa ku dhacay saham ama leeb seeraara oo meesha laga soo tuuray aan la garanahayn dabeetana uu dhintay markuu dhintay dadkiibaa ammaano waxay yidhaahdeen tuubaa lahu waa khaadimu rasuulillah wallahi khayr iyo wanaag buu ninkaasi la kulmaya waayo waxa weeyaan waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u shaqaynayey oo rasuulka u adeegayey rasuulku wuxu uhi kalla inahu fi nnaar iska daa wanaag uma sugnaan naarta ayuu ku jiraa buri rasuulku alayhi salaatu wasalaam sababtiina wuxuu ku sheegay ninkaasi inuu sameeyey quluul xoolihii muslimiintu ay wada lahaayeen inuu xaqdarro wax kaga qaatay waxaa kaloo iyaduna lamida waxa la dhaha sariqada tuugada haddii qofku dadka uu xado waxa arrintaasi sabab ay unoqonaysaa in qabriga lagu cadaabo waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam maalintii naarta la tusiyey isagoo inooga warramaya waxyaabaha u arkay waxaraytu fiiha saaxiba almixjan yadiru qusbahu fi nnaar waxaan arkay bu uhi ninkii bakooradda jidan jiray ee bakooradiisa dadka ku xadi jiray oo midhiqirkii oo kasoo dhacay naarta dhexdeeda jiidaya wuxuu ihi rasuulku kaana yasriqu alxaaj bimixjanihi wuxuu haa nin bakoorada mawladkeeda hore uu qalloocan iyo u soo laaban yahay buu samaystay dabeetana xajka ayuu tegi jiray oo dadka ayuu bakooradiisa ku xadi jiray oo alaabta dadka ayuu bakooradaasi suran jiray haddii la dareemo oo oo la dhaahdo wuxuu odhan jiray inamaa tacallaqa bimixjani alaabtaada maan qaadanahayne dee alaabtu bakooradda ayuunbay i suranta oo nin tuuga maan ahayn wain wain gufila canhu dahaba bihi haddaan la dareeminna alaabtaas saasi ayaa uu ku qaadan jiray bal abaalkiisu wuxuu noqday baleeg naartiibuu ku dhex jiraa ila naarta rasuulku uu sheegayaana ila qiyaami weli muu dhicine ma aha naartii weyneeda waa cadaabulqabrigii weye iyadoo weliba foolxumo uu leeyahay oo midhiqirkii uu kasoo dhacay waxaa kaloo iyaduna kamid ah asbaabta cadaabulqabriga dumarka ayaa weliba aad ay ukhusaysaa ee balaada ha u dhagaystaan in gabadhu ilmaheeda yar marka ay umusho inay ilmaha yar nuujin weydo ilmi yaraa caanaha u baahan iyadoo haba yaraatee wax cudurdaara aan haysan oo wax kalifaya naaska inay ka joojisa aanu jirin inay ilmihii yaraa caanaha ilaahay naaska u geliya ay ka hor istaagtaa waxa arrintaasina sabab ay unoqotaa in gabadha qabrigeeda lagu cadaabo waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam habeenkii labada malag ay kaxeeyeen waxyaabuu arkay isagoo inooga warramaya fa idaa ana binisaa'in tanhashu sadyahunna alxayaat waxaan arkay buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumar dumarkaasi naasahooda abeesooyin buu ilaahay ku diray abeesooyinka ayaa naasahooda cantuugayey oo cunay oo googoosanayay faqultu maa baalu haaulaa waxaan yidhi buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuwaasi maxay ahaayeen qaala haaulaai yamnacna awlaadahunna albaanahunna waxaa malaa'igtii rasuulka ay ku yidhaahdeen kuwaasi waa dumarkii carruurtooda caanaha u diidi jiray iyadoo wax allaaliyo wax arrintaa kalifaya aanay jirin ibnu khuseymiya ibnu xibbaan baa xadiidka warinaya sanadkiisuna waa saxiix arrinka noocaasina bal halayska ilaaliyo oo carruurta caanaha ilaahay subxaana watacaala halkaasi uu ugu beeray iyagoo u baahan wax haba yaraatee sababaya in loo diidaana aanu jirin yaan loo diidin oo nicmadaasi aan laga hor istaagin arrinta u dambaysaynu kusoo gebagabaynayna waxay tahay inuu qofku ilaahay xuskiisa uu ka jeesto oo waajibaadka ilaahay saaray uu dayaca iyaduna sabab bay u tahay in qabrigiisa lagu cadaabo oo waxa ilaahay tabaaraka watacaala uu tilmaamay soo horeba aynu akrinay qofka ka jeesta ilaahay xuskiisa nolol adag inuu la kulmi doono cidhiidhi ah inta aan qiyaamuhu aanu dhicin taana wuxuu ku fasiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam inay tahay cadaabulqabriga waxaa in yar aynu isku baraarujinaynaa oo muxaadaradan aynu kusoo gebagabaynaynaa bal asbaabta lagaga badbaado cadaabulqabriga wax kamida ilaahay subxaana watacaala haynaga badbaadiye iyadoo waajib ay tahay asbaabtaas cadaabulqabriga lagu kasbado oo dhan inaynu ka fogaano asbaabta cadaabu qabriga lagaga badbaado waxa u horeysa addoonku inuu ka ka fogaado waxyaabaha sababaya in qabrigiisa lagu cadaabo oo kuwa aynu sheegnay ay kamid yihiin waxaa kaloo kamid a oo weliba u waxtar badan qofku marka uu habeenkii sii seexanaya intaanu seexan oo dhinaca dhulka aanu dhigin inuu naftiisa uu xisaabiyo ilaahay daraaddi u xisaabiyo oo uu xisaabtamo isweydiiyo maalintaa muxuu khasaaray aakhiradiisa marka la eego maxaase waxa weeyaan uu faa'iiday dabeetana tawbad maalintaa habeenkaa uu cusboonaysiiyo tawbaddaba inuu ilaahay u toobad keeno subxaana watacaala isagoo ilaahay u toobad keenay dabeetana uu seexdo oo dembiyadii oo dhan ilaahay uga noqday isagoo go-aan ku gaadhay inaanu dembiyada noocaasi aanu dib ugu noqon oo haddii uu soo tooso dabeetana uu soo tooso habeenkaasi isagoo waxa weeyaan camal saalixa sii kororsan kara oo ku farxa in ajashiisii dib loo dhigay si wixii u dhaafayna uu uga daba tago oo wax weeyaan u shaqayso haddii uu dhinto ilaahay nafta uu ka qabtana uu u dhinto iyadoo ilaahay tabaaraka watacaala dunuubtii iyo mukhaalafaadkii iyo macaasidii oo dhan ilaahay tabaaraka watacala uga toobad keenay haddii arrinka noocaasi qofku uu sameeyo markuu habeenkii sii seexanayo sidaa u xisaabtamo oo uu toobad keeno oo uu seexdo sidii sunnadu ay ahay uu weysaysto adkaartii uu akriyoyo ducooyinkii oo dhinaca midigu u seexdo waxaa loo rajaynaya cadaabulqabriga inuu ka badbaado iyo cadaabka weynba waxaa saas oo kale asbaabta ka mid a qofku inuu ilaahay ka baqdo subxaana watacaala alla kacabsigu sidoo ilaahay uu sheegay waxa uu sababayaa addoonka cidhiri kasta uu galo in ilaahay makhraji meel uga baxo u yeelo waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja addoonka ilaahay ka baqda ilaahay wuxuu yeeli doonaa makhraj cidhiidhi kasta meel uga baxo waxaynu ognahay cidhiidhi iyo arrin ka daran inaana jirin sakaraatulmawtka iyo qabriga waxa weeyaan qofku xaaladaha uu kula kulmaayo haddii addoonku ahaa adduunyada maalmuhu jooga mid ilaahay ka baqda ilaahay wuxuu yeeli doonaa faraj iyo makhraj ayuu uga yeeli doonaa adayga sakaraatulmawtka uu leeyahay iyo cadaabulqabrigaba iyadoo ilaahay uu ka abaalmarinayo taqwadii sidaas oo kale istiqaamada iyo toosnaanta addoonku ilaahay waddadaasi u jeexay inuu ku toosnaadaa iyaduna waxay sababtaa cadaabulqabriga inuu ka badbaado ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu yihi ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay rumeeyey dabeetana toosnaaday kuwaasi baqanna maayaan mana murugoonayaan inta ka horaysana ka baqan maayaan intii ay ka tegeen ay ka yimaadeenna kuwa ka murugoonaya maaha mar haddii la yidhi baqan maayaan cadaabulqabri ma jiro weyaan macnaheedu bal ilaahay aayadda akhirkeeda wuxuu ku tilmaamayaa inay jannada geli doonaan qofka maalmaha uu nool yahay ilaahay daacadiisa ku noolaada oo dhinto isagoo ilaahay adeecaya ilaahay qabrigiisa wuxuu ugu nuuriyaa biaacatihi buu ugu nuuriyaa qabrigiisuna wuxuu noqdaa beer kamida beeraha jannada waxaa kaloo kamid a asbaabta cadaabulqabriga lagaga badbaado ashahaadatu fii sabiili illah ilaahay daraadii addoonku inuu u dhinto oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam toddoba arrimood buu helayaa qofka ilaahay daraaddii loo dilaa waxa u horaysa yukfaru lahu fii awali dufcatin min dami dhiiggiisa qaybta u horaysa markay daadato ayaa dembigiisa loo dhaafayaa wa yuraa maqcaduhu min aljanna ama wa yaraa maqcadahu min aljanna waxa markiiba la tusinaya o arkaya meeshii jannada uu ku lahaa mar haddii meeshii jannada uu ku lahaa la tusiyeyna macnaheedu waxay tahay inaan qabriga lagu cadaabahayn axmed iyo tirmidi baa warinaya sababtuna waxay tahay sida rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo fitnadii qabrigi iyo cadaabkii qabrigaba uga badbaaday markuu naftiisii ilaahay daraaddii uu bixiyey ee hubka sanqadhiisii iyo hillaaciisii madaxiisa wuu hoos dhigay arrinka iyo dhibka noocaasi ah awgii baan qabrigiisa looguna fitnaynahayn aan looguna cadaabahayn waxaa saas oo kale asbaabta ka mid a suuradda tabaarak la yidhaahdo suurat lmulk suuratu tabaarak inuu qofku akhristo oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam suuratu tabaarak hiya almaanicatu min cadaabi alqabr suuraddaasi cadaabilqabriga qofka akhrista ee ku dhaqmay macnaheedana fahma way u diidaay way ka mancisaa wuxuu uhi rasuulku suuratun min alqur'aani ma hiya ila halaathuuna aaya khaasamat can saaxibiha suurad qur-aanka ka mid oo soddon aayadooda ayaa qofkii akrin jiray ee ku camalfali jiray u dooday maalinta qiyaame xataa adkhalathu aljanna wahiya tabaarak ilaa jannada ay gelisay waa suuratu tabaarak weeye xadiidku waa saxiix dabaraani baa warinaya qur-aanka o dhan markaa qofku inuu akristaa waa fiican tahay suuraddaasina si gaara cadaabilqabriga qofka inay uga badbaadinayso haddii uu fahmo ku dhaqmo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya sababta u dambaysa waxay tahay cadaabilqabriga lagaga badbaadi karaa adducaa waa inuu addoonku ilaahay baryo subxaana watacaala awoodeenna iyo xeeladeennuba aada iyo aad bay u yar tahay ilaahay baynu u baahannahay subxaana watacaala baahida aynu baahannahay waa inaynu ilaahay u muujabsano oo ilaahay aynu u bandhiganno oo rabbi aynu u sheeganno sidaa awgeed ayaa rasuulku wuxuu farabadin jiray inuu ilaahay ka magan galo cadaabulqabriga saxaabadiisana wuxuu ku odhan jiray sida axaadiis ay nagu soo martay tacawaduu billahi min cadaabi alqabr cadaabu lqabriga ilaahay subxaana watacaala ka magan gala waxaa kaloo rasuulku ina baray atixiyaadka marka aynu dhammayno inaynu ilaahay ka magan galno cadaabuulqabriga ilahay cadaabuulqabriga haynaga badbaadiyo asbaabtiisana rabbi haynaga badbaadiyo ilahay naga dhiga kuwa qubuurtooda loogu janneeyo loogu nicmeeyo ilahay tabaaraka watacaala dembigeenna ha dhaafo wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu